bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaa kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniiyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axada isniin ayaa soo gelisa taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda nofembar laba kun afar iyo labaatan warbixinadaada caawa barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan haddii rabbi laga helo waxaa ka mid noqon doona wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo saacadihii lasoo dhaafay iscasilay sababta ka dambeysay iscasilaadooda ayaanu caawa warar idinkaga heenaa macluumaajada kale waxaa ka mid noqon doona khilaafka dowladda federaalka ah iyo jubbaland oo meeshii uga adkaa gaaray eh, kulamo ay magaalada muqdisho ku yeesheen xildhibaano iyo sidoo kale eh, wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya kana soo jeeda jubbaland ayaanu caawa warar idinkaga heenaa sila mida waxyaabaan idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalka soomaaliya oo maanta eh, kadib burburkii dowladdii dhexe eh, xariga ka jartay xarunta eh, cusub ee taliska ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya waxaan idinla wadaagi doonaa warar arrintaasi ku aadan hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka nisana waxa ay howlgal ku dishay xubno ka tirsan al-shabaab war ka soo baxay hay-adda nisa ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkaasi wixii nagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaanu caawa u gudageli doonaa wararkana waxaanu ku bilaabi doonaa wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo dhowrkii saac ee lasoo dhaafay iscasile kuwaasi oo kasoo jeeda deegaanada jubbaland waxaana arrintan ay timaaday iyadoo ay taagan tahay xiisada dowladda federaalk iyo jubbaland taasi oo markii horeba ka dhalatay arrimaha shirarka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka ah iyo maamulada xubnaha ka ah ay ku lahayeen magaalada muqdisho oo hogaanka jubbaland uu isaga baxay shirkaas layskuna maandhaafay arrinta doorashooyinka wasiirada iscasilay maanta waxaa ka mid a wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo warqad uu soo saaray goorsii horreysay eedeymo culus ugu jeediyey marka ra-iisul wasaaraha ama aan idhahdee xukuumadda soomaaliya ee uu isagu ka tirsanaa waxaa kasii horeeyey cabdirashiid jira qalinleh oo isaguna eh, iska casilay eh, golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo uu ka tirsanaa waxaana uu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya waana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iscasilaadiisa ayaa waxaa xigtay isaguna eh, kadib iscasilay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan daqare haddaba eh, waxaa rabaa caawa in arrimahaas eh, khilaafka dowladda federaalk ee jubbaland isxsilaada wasiiradan iyo warar soo baxayo oo sheegayo in kulamo ay magaalada muqdisho ku lahayeen xildhibaanada jubbaland ee laga soo doortay ee baarlamaanka soomaaliya ee ku matala oo kulamadaasi lagu kala kacay wararkaasi oo idil waxaa rabaa inaan eh, wax ka weydiiyo ee cabdiraxmaan raabi oo ah guddoomiyaha xisbiga shacabka jubbaland ahna ee ka mid ah siyaasiyiinta ee u tartameyso jegada madaxtinimo ee maamulka jubbaland ee cabdiraxmaan raabi marka hore kusoo dhawow ee raadiyaha dalsan intaasi kadib bal aragtidaada ku aadan iscasilaada ee xubnahan wasiirada ah ee ka tirsan ee xukuumadda ee ra-iisul wasaare xamse bare halo guddoomiye
bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaadir waa salaaman tahay adiga iyo ummadda soomaaliyeed eena dhegaysanayaba runtii labada xildhibaan ahna wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka labaduba waa raggii eh, taageerayaasha ama saaxiibada axmed madoobe ah ee kuraasta kusoo qaatay sida saaxiibtinimada ah oo loo diiday in lala tartamo oo maaragtay markii kuraasta soo qaadanaya xildhibaannimada loo diiday in lala tartamo marka waxay ahaayeen rag aada ugu dhow eh, madaxweynaha jubbaland taasaana keentay in aragtidii ay markii hore qabeen oo ah in xukuumadda eh, xukuumadda dan qaran ay oo ay xamse isku tiim ahaayeen markay kasoo wada baxayeen magaalada kisma- eh, kismaayo iyo madaxweyne Xa- xasan sheekh maxamuud ay ku fakarayeen in ayagu soo dhisteen ama wax ka soo dhisteen ay maaragtay sidii ay ayagu markaa danahooda ay isu waafajin lahaayeen ama danahooda uga dhex raadin lahaayeen xukuumadda in eh, aragtidaasi ay isbedeshay baa muuqata waa oo gartay labadii eh, eh, hogaamiye ee kala matalaysay madaxweynihii jamhuuriyadda iyo madaxweynihii jubbaland markay aragtida siyaasadeed ay isku khilaafeen in taageerayaashiina ay la kala safteen labada dhinac marka taasaa sabab u ahaan isleehay Waa gartay.
eh, in ay nimankan ay khilaafka eh, ka jira eh, jubbaland iyo dowladda federaalka inay la kala saftaan waaya Eh, marka labada wasiir wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowluhu marka eh, eh, waxay raaceen ninkii ay taageersanaayeen markii horena ma garanaysa kuraasta usoo boobay Mm, waa gartay marka maxaa xilligan kusoo beegay
waxaa xilliga kusoo beegay waa khilaafka ka dhexeeya axmed iyo eh, xasan sheekh maxamuud iyo khilaafkii ka dhashay eh, madasha kaas unbaa sabab u ah kii oo sii turkay oo haddana eh, xal intii loo waaya aad mooday inuu xarkaha sii goosanayo oo wejiyo kale uu sii yeelanayo marka wejiyadaas baa uun sabab u ah Waaw.
marka waxaad moodaa ayagana in ay ku xumaynayaan xukuumadda Eh, wasiir baa iscasilay iyo wasiir dowla iscasilaydaas inay ku xumaynayaan xukuumadda ay ka tirsanaayeen Eh, hadda meesha la yidhahdo puntland oo kale eh, sacad bay u qaadacday in ay dowladda federaalka la shaqaynaynin haddana xubnihii kasoo jeeday dowladda puntland weli waxay ka tirsan yihiin xukuumaddooda wax iscasilayna ma jiro waa gartay marka waxaan is leeyahay labadan eh, wasiir wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha wax dhankooda ka yimid ama rabitaan dhankooda ka yimid ama isku dhac ay maaragtay ayagii xukuumadda isku dhahaan ama ayagii madaxweynaha isku dhahaan ma aha waa cadaadis kaga yimid saaxiibkood axmed madoobe kaan baa ku cadaadiyaan isleehay in uu iscasi- inay iscasilaan waaya marka taasna waxay sabab u tahay inuu axmed madoobe xukuumaddan iyo magaranaysaa dowladda uu fashiliyo oo magaranaysaa uu caqabad ku noqdo sidii uu horay caqabad ugu ahaan jiray xukuumadii hore iyo dowladihii hore ee soo maray ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya laga soo bilaabo sharif sheekh axmed ilaa iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud tayrabkiisii hore iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo xilligiisii waa gartay Eh, laakiin eh, labada eh, wasiir eh, iscasilaadooda eh, sheegay inay iscasileen waxay u sababeeyeen eeday u jeedinayaan xukuumadda adigana waxaad leedahay iyagoo fulinaya danaha axmed madoobe ayay iscasileen sidee bay labadaas isku qabanayaan
Eh, intaan ka ogahay ama ka fahansanahay ma jirto waxa laiska soo qora ee maaragtay lagu soo qoray waraaqaha ee waa wax dee ruuxu buugta waa iscasilay besaha aanday tahay in uu sheego waa inuu eega uu ahriyaa sida hadda cabdirashiid jiro oo kale waxaa ka muuqanaysa inuu hadlayay puntland iyo khaatuma uu hadlayay oo nooc eh, maaragtay daaro- eh, daarozi- daaroodism ah uu meesha ka muujinayo waraaqdiisana ay ku qornay cabdirashiid jiro ma matelo ma matelo puntlandna ma matelo eh, khaatumana ma matelo wuxuu matelaa degmada bo-aaluu matelaa degmada bo-aalo oo welitaba eh, ay shabaab haystaan oo dib xoreyn u baahan weligii baarlamaanka ku istaagay kamuuna hadlin Eh, dadkii uu matalayay daadad iyo fatahaado ayaa ku dhacay weligiis kamuuna hadlin dadkuu matalaya abaaro iyo magaranaysa dhibaato badan bay la kulmeen weligiisna kamuuna hadlin waa gartay bal xitaa dadka uu matalo ma yaqaano aqoon ooma leh xitaa dadka uu matalo nin yaqaano xataa ma ah oo waaya magaranaysaa xiriir la leh ama wada shaqayn la leh ma ah waa gartay marka laakiin khilaafka marka sidii uu weji ugu yeelo in uu khaatumo iyo puntland iyo puntland iyo khaatumo xildhibaanaha laga soo doortaa wasiiray leeyihiin wasiiradoodii xildhibaanadoodiina way joogaan dowladda federaalkana waa ka mid marka cabdirashiide eh, waan ogahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal eh, uu cadaadis kaga yimid axmed unbaa uu keentay in uu iscaslama ogiye ma aha wax asaga rabitaankiisana ka yimidna ma aha Waaya.
waxa uu u damqanayo puntland iyo iyo maaragtay khaatumana ma aha waaya laakiin sababtoo shalayta markii dastuurka shalayta markii dastuurka la bedelayay labada nin iyo axmed madoobe way taageersanayeen dastuurka in la bedelo Waa gar- markii la madaxweyne madaxweyne ku-xigeen halaga dhigo way taageersanaayeen markii cutubiyada la bedelayo way taageersanayeen puntland iyo khaatumna banaankaay joogeen khaatum iyo puntland maanta mayna dhalanin Eh, ma garanaysaa daaroodna maanta muna dhalanin marka waxaan waa iska uun maaragtay eh, geed ku gabashaa laga rabaa iyo geed iyo- iyo maaragtay eh, maxaa la jiray Waaya.
boor isku qarin baa laga rabaa ma ogi waaya laakiin ma aha wax qadiyad ah iyo wax ma garanaysaa ay daarood ama ay u hayaan ama puntland ay u hayaan oo wanaag iyo eh, ma garanaysaa ixsaana ma jiro ama ay Waaya.
khatuma u hayaan waaya laakiin miyaanan la oran karin eh, xildhibaan daqare iyo xildhibaan cabdir- eh, cabdirashiidba labadaba iscasilaadoodu waxay ku soo aaday iyada oo jubbaland ay qabto dood ah in madasha golaha wadatashiga qaran ay timaado puntland iyo eh, khaatumo Eh, iyagoo oo dareen arrintaasi eh, muujinaya awgeed ayay isku casilin miyaanan la oran karin
maya lama dhigi karo sababta haddii ay qabaan dareenkaas oo dhab yahay oo xaqiiq yahay maalintii dastuurka la bedelayay ee cutubyada la bedelayay way dhihi lahaayeen khaatumo iyo eh, puntlandba way maqanta way maqantay dhihi lahaayeen sababta puntland iyo khaatumo markaa way maqnaayeen maxaa markii dastuurkii la bedelay wax walba la samaystay eh, wax walba la qabtay khaatumo iyo puntland ba hadda naga maqan maanta lasoo xusuustay khaatumo iyo puntland waa gartay waxaa ma jiraan marka waxa weeye qorshayaal ajnabi ah ayaa la fulinayaa oo lagu burburinayo xukuumadda soomaaliya lagu carqaladaynayo dowladda soomaaliya maxaa maxaa ula maxaa ula jeedaa marka markaa saas leedaha maxaa ula jeedaa
waxaan oga jeedaa faragelin siyaa- faragelin shisheeye oo ay magaranaysaa ee uu axmed madoobe uu madax ka yahay baa yaa la wadaa taasaa keenaysa in magaranaysaa xildhibaanadana magaranaysaa culays ugu saaro way laakiin eh, sidee baa lagu oran karaa wasiir iscasilay waxaa ka dambeeya inuu iscasilo eh, hogaamiyaha jubbaland sidee baa dadka looga dhaadhicin karaa warka sidaa ah
waxaa looga dhaadhicin karaa labada shaksina waa naqaanaa ninka meesha ka yimid mees- ninka meesha fadhiyo ee soo dirsaday markii horena waa naqaanaa marka annagoo ku dhisayna magaranaysaa aqoontaan u leenahay deegaanka iyo dadka iyo shaksiyaadka iscasilay aqoontaan u leenahay baan ku dhisaynaa
way laakiin dadka eh, in badan waxay qabaan in eh, madaxweynaha jubbaland eh, eh, ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh ba eh, xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyey ka hor shirka madasha wadatashiga qaran sidee bay ku gaari kartaa heer intaas leeg sida adiga hadalka u dhigayso inuu ka shaqeeyo burburinta xukuumadda iyo inuu eh, wasiirada xukuumadda inuu eh, ku sumcad dilo inay wasiir iscasilaan in xukuumaddu ku sumcad dilo sidee buu kaga shaqeyn karaa
waa sax laba sano ay soo dhamaysteen oo ay saaxiibba ahaayeen Eh, wax kastoo axmed sheegtana loo fulinayo Eh, ra-iisul wasaaruhuna saaxiibka axmed weeye iyuuna ahaa saaxiibka xasanna wuu ahaa labada hogaamiyeba asagaa isku hayay oo magaranaysaa labaduba saaxiib la ahaa Eh, inta wada socdeenna waa la wada socday haddana waa la kala xarig furtay markay danihii eh, maaragtay gaarka ahaa ay isdiideen qolo walba ajendayaasheeda markay isdiideen waa la kala xarig furtay xarig furashadaas waxay keenaysaa dadkii shalay wada socday labadan xildhiba- labadan wasiir ee ee hadda iscasilay iyo ra-iisul wasaare xamsan oo saaxiibo ahayn way isu soo raaceen kuraas waa lasoo wada siiyey marka aragtiduwanaadu ma aha wax ma garanaysaa ee, weyn maaha waa wax saacado kooban dhalan kara saacado koobana lagu kala tegi karo waa gartay marka adiga waxaa qabtaa aragtidaas ah in eh, iscasilaada eh, wasiiradaas ay ku timaaday cadaadis dhinaca ka- axmed madoobe ama madaxweynaha jubbaland kaga yimaada ah
waa saas hadalku waa saas waa waaya marka eh, macno noocee bay eh, eh, samayn kartaa iscasilaada eh, xubnahani
wax saame wax culaysa iyo wax saameyn oo hadda xukuumadda u keeni karta inayna jirin baan aaminsanahay Eh, ayaga unbaa isceebeeye waxaana ka fikirayaan in ay axmed hadda taageeraan si axmed doorashada soo socota haddii ku guuleysto uu xildhibaano oga soo dhigo ay oga soo noqotaan eh, ma garanaysaa jubbaland ama siyaasadooda ma garanaysaa danahooda siyaasadeed ay jubbaland oga sii jirto ay saaxiiba oola sii ahaadaan eh, axmed midoobe intaa unbay xeeriyeen wiilashaas wax kale oo meeshan ku jiro ay xeeriyeenna ma jiro laakiin ma la oran karaa eh, iscasilaadda wasiiradan waxay muujisay khilaaf weyn oo dowladda federaalka iyo jubbaland u dhexeeya
Ikhti- khilaafku wuu jiraaba waa khilaafka jira unbay is- intuu dhan yahay iyo xajku intuu dhan yahay unbay noo sawiraysaa aa Mhm, waa gartay marka eh, caawa wasiire ayaa iscasilay saacadii lasoo dhaafana waxaa soo baxaya warar sheegayo in xildhibaanada jubbaland kasoo jeedo iyo qaar ka mid a golaha wasiirada inay muqdisho ku kulmeen oo ay isku waafaqi waayeen eh, mowqifka eh, ay ka qaadanayaan arrimahan jubbaland iyo dowladda federaalka maxaa kala socotaa oo aada war ka haysaa
intaasba waan maqlay Mhm,
way jirtaa hawshaas waa gartay laakiin eh, in eh, heerkaas ay gaarto eh, maxaa la gudboon xildhibaanada eh, baarlamaanka ku matala eh, jubbaland iyo wasiiraduba maadaama aad tahay siyaasi deegaanka kasoo jeeda in badanna aad war ka hayso eh, xaaladda eh, jubbaland marxaladihii kala duwanaa iyo doorashooyinka eh, hadda ay dooneyso inay qabsato ama uu qabsado hogaanka jubbaland
runtii eh, xildhibaanadu waxaa la gudboon inay xukuumadooda ka tirsanaadaan ama wi- kuwii wasiiraana inay xukuumadooda ka tirsanaadaan xildhibaanada kuwa xildhibaanadana ay xildhibaanimadooda ka tirsanaadaan oo dowladda ay ka tirsan yihiin federaalka ay la shaqeeyaan sidaasaan anigu boorinayaa Eh, jubbaland waxay gar ku leedahayna waa in lagu taageero waxay gardar ay ku gardaran tahayna waa in laga qabtaa Eh, jubbaland markaad matalaysid oo xildhibaan jubbaland aa tahay waxaa lagaa rabaa inaad eh, u horseedid ummadda aad matalaysid iyo deegaanka aad ka timid inaad cadaalad u horseedid dowladda federaalka waa dowlad la wada leeyahay isteydyadoo dhan ee soomaaliya ayaa maaragtay sheer ku leh oo nin walba qaybtiisa uu ku leeyahay four four point five aad ku fadhidaa deegaanadii lagaa soo doortay wixii eh, hogaamiyaha ka taliya iyo wixii deegaanadaasi maaragtay laga gardaran yahayna waxaa la rabaa inaad ka hadasho ood wax ka qabato haddaad wax ka qaban karin inaad ka hadasho aad rabaa isku beriyeesho waxa ay ayagu ku gardaran yihiinna ay dowladda federaalka laga gardaran yahay inaad inaad ka qabato dad waxaas xaq oo ma lihin inaad dad baa muhiima marka hadda wasiiradaasi xaq oo ma leh axmed iyo xasan aa iskhilaafsan annagana waa iscasilayna wax xaq ay u leeyihiin ma leh garra kuma leh waa gartay waxayna gar kale ku lahayn waxayna gar kale ku lahayn eh, kala aragti duwanaanta dowladda iyo Ju- jubbaland soo kala dhexgala ayaga naftooda waxaa laga rabay sababta labadan xildhibaan eh, labadan xildhibaan ee hadda iscasilay eh, iyo labada wasiirba ah ee iscasilay xasanna saaxiib bay leeyihin axmedna saaxiib bay leeyihin waaya inay u kala garnaqaan ay magaranaysaa ay eh, mid walba dhegaystaan oo wuxuu midka kale kaga gardaran yahay ay ay u kala eh, garqaadaanna way lahayd hadday u kala garqaadi waayaanna isku day inay sameeyaan bay ahayd. oo at least ay isku day sameeyaan marka eh, in ay nin la saftaan oo ninkii kale oona xumaynin dhibaataynin waxba u geysanin ay nin kale kala saftaan waxaan sileeyahay waa un cadaalad darro eh, ay ku dhaqaaqeen baan sileeyahay Eh, ra-iisul wasaarihii magacaabayna way meel bay kaga dhahaan sharaftiisii iyo karaamadiisii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ee magacaabay ee ogolaa- u ogolaaday inay bulshada soomaaliyeed u adeegaanna meel bay kaga dhaceen baan sileeyahay Eh, ninkan ay hadda dartiis ay soo casileyna nin meel geen kara maaha waaya oo magaranaysaa waa qorax sii dhacaysa qorax sii dhacaysana magaranaysaa iyo markab shiidayana inay daba qabsadeen baan anigu u arkaa Mhm, waaya Eh, waxyaabaha ugu waaweyn ee khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland eh, waxaa la rumaysan yahay inay ka mid tahay doorashooyinkii siday u dhacayaan jubbaland waxay dhowaan ay qabsanaysaa eh, doorasho eh, sida ay doonaysa ay tahay mid dadban ah dowladda federaalkuna waxay leedahay doorasho qaficood ah ayaa la qabanaya dhowaan shirkii soo gabagaboobay ee golahana eh, maamulada qaar oo aanay jubbaland ku jirin eh, muddo kordhin hal sano oo dheeri ah baa loogu daray siyaasi deegaanka kasoo jeedaa tahay Eh, maxay tahay fikirkaaga arrintaas ku aadan
horta aniga shaksiyan ma qabo eh, muddo kordhimaha ma qabo markii horena waan diiday ee axmed loogu dareeyey 2023 markii loogu daray axmedna waan diidanaa oo maaragtay waan ka hadlay in badan baan kaga hadlay miidiyaha haddana in muddooyin la korkordhiyo anigu ma qabo laakiin anigu waxaan qaba waxa weeye in laisu yimaado oo xukuumadda iyo maamul goboleedyadu ay isu yimaadaan maxaa suurtagala siyaasadda sideeda waxaa laga shaqeeyaa maxaa suurtagala laga shaqeeyaa maanta aan taaganay maxaa suurtagala laga shaqeeyaa ee berrito lagama shaqeeyo maanta wixii suurtagal ah ee la qaban karo in la qabto anu waxaan qabaa in mutukordhimahan sharci darrada ah ee sii far- ee xadkaha goostay in ay dalka iyo dadka ay sii gelinayso mugdi iyo burbur ay sii gelinayaan waxaan qabaa in lagu heshiiyo doorasho qof iyo cod ama ha noqoto ama doorasho dadban ha noqoto laakiin muddo kooban muddo kooban oo shan bilood ka badnayn ama lix bilood ka badnayn in wixii lagu qabto ama ha dadbanaato ama ha toosnaato oo la- oo lagu heshiiyo oo wixii la qabto laakiin sanad baa la soo qabtay waxbana ma qaban haddana sanad kalaa lagu daray waxba ma qaban cabdicasiis lafta kalena kale sanadkii saddexaad baa loogu darayaa oo intaas magaranaysa mucaaradkii laleeyahay sanadkan anaa ku daray sanadkan kale anaa ku daray sanadkan saddexaadna anaa kusii daray laleeyahay marka dadka in la daaliyo wax macnaa ma sheegayso dalkana magaranaysa loo horseedo in la isnaco oo dadku ay k- ay maaragtay isdhibaateeyaan loo- looma baahna ani marka waxaan qabaa in hogaamiyaashu intay isu imaadaan ama haba dadbanaato ama ha toosnaatee muddo la yaqaano cayiman oo maaragtay aana ka noqnoqosho lahayn in wixii la qabto in wixii intii la qabto lagu kala baxo oo ma garanaysaa ay wax heshiis ummadda soomaaliyeed ay ku tahay la sameeyo taas waan qabaa marka koowaad waa garta waa marka labaad waa marka labaad ee axmed madoobe shalay markii uu ku la siinayay halka sana ee muddo kordhinta la siinayay asagaa saxiixay doorasho doorasho toosan asagaa saxiixay toos asagaa saxiixay asagaa saxiixay in guddi doorasho oo madaxweynuhu uu soo magacaabayo asagaa saxiixay asagaa saxiixay in magaranaysaa dastuurka federa ee dastuurka jubbaland aana lagu dhaqmin oo doorashooyinka loo raro dastuurka federaalka loo raro asagaa saxiixay wuxuuna intaasoo dhan u sameynaya halka sane ee muddo kordhinta inuu hele ahayd marka isagii shalayto waxaan saxiixay inuu maanta dhaho waan diidanahay annaga nagama dhaadhicinayo waa garta wixii shalay saxiixday ee sanadka ee sanadka xaqdarrada aad ku darsatay lagugu daray yaan leenahay annaga fuli baan leenahay ma laakiin hadda waxay way ku doodeysaa laakiin hadda jubbaland waxay ku doodeysaa in eh, dastuurka eh, maamulkaas eh, uu- uu- uusan qabin sida hadda eh, qorshuhu yahay in madaxweynuhu uu iska sii joogo iyada oo aanaan eh, doorasho la qabanin marka iyada oo sharcigaas eegeyso ayuu eh, ku doodayaa eh, nidaamka axmed madoobe in doorasho uu qabsado marka maxaa eh, ku godan oo dhibaato ah
dastuurka jubbaland haddii la fiiriyo axmed madoobe doorasho maba qaban karaba sababta laba teeran baa labadii teeranna way dhammaatay twenty twenty three august bay dhammaatay laakiin qodobkaas baarlamaanka ka saara soo maha laakiin laakiin qodobkaas baarlamaanka ka saara soo maha maayo maayo baarlamaanka baarlamaanka ka saarayna sharci darru ahaa baarlamaan sharci darru ahaa oo maaragtay mudaxilaadkiisii uu dhammaaday buu ahaa oo baarlamaanku markuu mandate leeyahay intuu una ka dhicin mandatekiisa lix bilood ka hor baa loo ogolyahay inuu inuu dastuurka wax ka bedeli karo ama magaranaysaa uu wax soo saari karo laakiin baarlamaan dhacsan eh, magaranaysaa lix bilood oo isagiiba mandate aan haysanin madaxweyne aan mandate haysanin inuu dhaho de- waa la ii kordhiyey sanad baa laiigu dara oo laii kordhiyey taasaaba sharci darro ah oo labaad dastuurka jubbaland wuxuu qeexayaa markii maado ka mid ah maadooyinka dastuurka wax laga bedelayo in lisu keeno ergo ama inuu dastu- in ay maaragtay xildhibaanadu ay wax ka bedeli karaan waa in lisu keeno ergooyin ergooyinkaasina magaranaysa ay soo jeediyaan qodobka la bedelayo waa qodobka la bedelayo markii lasoo jeediyo oo laisku soo raaco in baarlamaanka la keeno baarlamaanka uu sidaasi maaragtay cod ugu qaado markii akrinta koowaad iyo talabaadka saddexaad la mariyo cod u qaado kadibna qodobka in la jebiyo meesha lagu cadeeyo kadib madaxweyne haysta mandate uu saxiixo in qodobkaa la bedelay waa gartay ma marin ma marin eh, waxay dhaheen waxbaan bedelay eh, qodobka toddobaatanaad oo qeexaya madaxweynuhu in uuna laba teeran ka badan uuna isu soo istaagi usoo istaagi karin xukunka ma marin habraaci loogu talagalay in lasoo mariyo waa gartay dadkii dadkii yiri gacan u taagay yiri waxbaan bedelayna ma ahayn dad mandate haysta dad lix bilood mandatekoodu dhacsanaa buu ahaa marka wax wa- asagay ka bilaabatay axmed madoobe sharci daradu asagana ku dhamaatay sharci daradu Waaya.
marka isagiiba hadda wuxuu wuxuu iska dhigayaa nin eh, sharci ilaalinaya oo maaragtay qaanuuni ah oo maaragtay qaanuun ku dhaqmo oo sharci ilaalinaya isu dhigaa Waaya.
asagana aabihii eh, sharci darada ah waay markaa usoo noqono eh, tan doorashada ay hadda eh, jubbaland ay qabsanaysa markaa usoo noqono eh, siyaasi deegaanka tahay eh, waxaan ognahay in badan oo ka mid ah eh, siyaasiyiinta deegaankaasi in aanay eh, marka ay timaado tartan doorasho aanay eh, ku fikiri karin eh, waqtigani eh, doorasho xalaal ah oo ay ku niyadsan yihiin inay jubbaland ay ka dhacdo marka eh, maxay tahay fikirkaaga ku aadan qabanqaabada doorashada ee kismaayo ka socoto
doorasho wax wax doorasho la yidhaahdo horta kismaayo ka socotay ma jirto axmed madoobe wuxuu wado doorasho ma aha waa isku caanashub caanashubkaasina ma garanaysaa ee wax shaqaynaya ma aha doorashona laguma magacaabi karo Eh, sharci daro ninkii isku caanashabana dee wuxuu- wixii ka dhalan kara waa uun sharci daro wixii ka dhashana waa uun sharci daro sababta ninkan mandatekiisina waa dhammaaday Eh, laba teeran iyo ka badanna waa soo joogay isagu waxaa u haboon inuu isaga oday soomaaliyeed ah oo madaxweynihii hore ah oo sharfan inuu dadka tartamaya uu u qabto doorasho doorashadaana ma garanaysa ay korjoogteeyo dowladda federaalkana ay korjoogteyso guddiyadeeda ay korjoogteeyaan ciddii kusoo baxday ilaahay xalafa ugu darana uu xilka ku wareejiyo asagana oday hore oo maaragtay dalka iyo dadka wax usoo qabtay eh, loo caleemo saaro oo ma garanaysa lagu ixtiraamo intaasay horta ahayd laakiin anigaa tartamaya cidna ilama tartamayso anigaa ma garanaysaa isaan raba dastuurkay u bedbedelanaya dee waxba kama bedelna kadaafi iyo waxba kama bedelna doorashooyinkii kadaafi iyo ay qabsan jireen ma garanaysaa ay maxamed siyaad barre iyo eh, xusni mubaarag iyo cali cabdalla saalix iyo ay qabsan jireen waxba kama bedelno marka isagana wuxuu mari doonaa masiirka ay mareen nimankaan buu mari doonaa waay marka sideebaa is leedahay waa lagu heli karaa ee, doorasho oo ay siyaasiyiinta deegaanku ay eh, ku niyad fiyoob yihiin oo nidaam eh, lays- lagu wada kalsoon yahay ku dhacdo oo jubbaland ka qabsoonta
kow waa in horta loo hogaansamaa waxay ummaddu ku heshiisay oo ah sharci waxay ummaddu heshiiska ku tahay ama lagu kala sarreeyo ama la isku ixtiraamo waa waxay ummaddu ku heshiisay oo sharci ah sharcigii lagu heshiiyey ee ummadan ay qoratay waa in loo soo laabtaa waa in sidii uu qoraayana la raacaa waa in doorashooyinka doorasho guddi doorasho la qabtaa laisku waafaqsan yahay in ay guddi doorasho ay yihiin ama dowladda federaalka guddigeeda doorashada ha lagu wareejiyo ama dowladda fed- ama dowladda jubbaland eh, dastuurkeeda sidii uu qorayo guddi doorasho oo heshiis lagu yahay macaarad iyo maxaafid bay ay heshiis ku yihiin ha noqdo waa in wax lagu heshiiyaa waxana waa in heshiis haddii dastuurkii la raaci waayena heshiis siyaasadeedna aan la raacaynin waxay noqonaysaa nin walba habartaa bay noqonaysaa Waaya.
marka intay baasha nin walba tabarta ay noqon lahayd oo is- ee, gacmo taagtaag noqon lahayd waa in loo soo laabtaa ee, ma garanaysaa shuruucda dalka waa in loo soo laabtaa shuruucda ma garanaysaa stateka waa in la ixtiraamaa wax lagu heshiis lagu yahay oo laisku waafaqsan yahay waa in meesha uu uu ka soo baxaa ummadana ay markaa waxaasi ay ku gashaa doorasho waaya doorashadaasina waa inayna ahayn mid qori afkiis lala hortaagan yahay oo laleeyahay ninkanaa dooran doorta ayna ahayne ay tahay nin walba oo reer jubbaland ah inuu xaq u leeyahay inuu issharaxo inuu xaq u leeyahay inuu hoolka galo inuu xaq u leeyahay inuu tartamo ama cod ha hela ama una helin intii ku soo baxday ilaahay calaf ugu darana ma garanaysaa lagula shaqeeyo oo meesha ka soo baxda waaya marka eh, maanta eh, ama aan caawa fariintaada kugu dambeyso eh, madaxda dowladda iyo eh, dhammaan dadka ku dhegeysanaya eh, aada la wadaagi lahayd ee ku aadan xaaladan taagan ee khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland iyo waxa xalku yahay
aniga horta ummadda soomaaliyeed ee na dhegaysanaysa waxaan leeyahay iyo madaxda soomaaliyeedba heerarkooda kala duwan ama labadooda heer ee maamul goboleed iyo dowladda federaalka waxaan leeyahay laba qodob baan u dardaarmayaa oo ah midka koowaad in loo soo laabto wixii bulshadu ku heshiisay oo ah wixii la qortay dasaatiirtii la qortay ee ummaddan ay dhigatay ee heshiiska lagu yahay in loo soo wada laabto maamul goboleed maanta wixii wixii lagu heshiiyey haysta ma jiro nin walba wixii la qortay ee dastuur ahaa waa laga wada booday dowladdii federaalka iyada nafteedii sidoo kale noqotay waa booday marka bood- boodboodka intii la iska daayo in loo soo laabto wixii heshiiska lagu ahaa ee ummaddu heshiis ay ku heshiisay in loo soo wada laabto waa kow waa labo in la ilaaliyo midnimada dalka iyo dadka in la ilaaliyo oo midnimo la raadiyaa oo lisu tanaasulaa midnimona la raadiyaa waa gartay sababta annaga wadajirka annaga annaga wadajirka annaga waa xoog kala dagga annaga iyo iskhilaafka annaga iyo kala qaybsanaanta annagana waa waa daciifnimo iyo ma garanaysaa burbur bay noo horseedaysaa marka anigu waxaan leeyahay baaqayga uu yahay ha loo soo laabto wixii heshiis lagu yahay midnimada iyo wadajirkana ha la ilaaliyo waayahay ee, aadaan kugu mahad celinayaa waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga shacabka jubbaland ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi jubbaland oo caawa aan wax ka weydiinaya khilaafka dowladda federaalka ah iyo jubbaland iyo sidoo kale wasiirada saacadihii lasoo dhaafay isacsilay raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadna waa la socotaan qodobo kale ayaa noo soo socda hase yeeshee
horta sheekada ah inoo dambeysay war ma ka haysaan inuu dilaacay cudurka la dhaho embokis ama furqa daanyeerka wax allaale wuxuu yahay garan mayno anugu waxaas dad sheesheegaayo ma maqlin laakiin maxaas ahay horta way buwaa udurkaas busbus ama ey qandhi'ii nabri wadada dheegay inshar ha kortee walaagas wali eyin
embokiska waa jiro fayrus ah oo uu keeno fayruska busbuska oo loo yaqaano furqa daanyeerka afrika calaamadaha lagu gartana waa kow finan u eg nabro xanuun badan taasoo keeni karta inaad xogto labo qandho sare murqa xanuun dhabar xanuun iyo weliba madax xanuun saddex qanjiraha oo ku barara gaar ahaan qoorta iyo kilkilaha haddii aad la kulanto calaamadahan fadlan booqo xarunta caafimaad ee kuugu dhow sida ugu dhaqsiyaha badan sidees ifaafa amliskuu gudbiyaa fayriska imbokis feeraskan waxaa la iskugu gudbiyaa habab kala duwan sidan kow taabashada ama dhar iyo waxyaalo kale oo qofkaa cudurka qaba isticmaalay laba xidhiir galmo oo lala yeeshay qofkaa cudurka qaba saddex cunista hilibka xoolaha qaba haddaan si wanaagsan loo karin afar salaanta habsiinta dhunkashada qofka cudurka qaba iye sanska ilaali kor udurkaas inbokiska ah sameey tallaabooyinka soo socda si aad iskaga ilaaliso fayraska imbokis kow ka fogow taabashada maqaarka qofka uu ku dhacay fayraska imbokis labo iska ilaali inaad gacan qaaddo ama aad hab siiso ama aad dhunkato qofka qaba fayraska imbokis saddex ka fogow marka aad la hadlayso qofka qaba cudurka ama xidho maask afar ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo ama gacmo nadiifiye leh alkolo shan iska ilaali taabashada ama cunista hilibka xoolaha qaba cudurka lix ka fogow taabashada weelasha cuntada iyo dharka gogasha qofka qaba cudurka lambar toddoba haddii aad qabto cudurka imbokis isticmaal xusulkaaga marka aad hindhisayso ama aad ku facayso lambar sideed iska ilaali inaad galmo la samayso qofka cudurka qaba mugoo bulshooy imbokis ma aha saaxiibkeen ee aan wada jir uga hortagno haddaba bulshay saaxiibkan ma ah inbokis now kaasi waa cadowaan ka hor tagno dhammaanteen aan ka hor tagno fariintan waxaa idiin soo gudbisay wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adda yunisef
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno qataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray wakhtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata ku soo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wadajir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa call centerka lambarka gaaban ee labaatan laba labo farintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablikhethonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beel iyo boqor kubadda cagta
beele bidix iyo midig buu waddan iska dhalin ma laban shanta qaar adduunka ku dhaliyeen ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry wayagaan saddexda iska ilow xuduudaha ku adeego bremier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaar xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo oo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenay soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa teknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socday soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada kusii biilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib qado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeegga dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo gud macamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray waqtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata kusoo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wada jir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa call centerka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
simanay saxarnaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka daahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaal gelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruup adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beeley boqor kubadda cagta
hebele bidix iyo midig boodin iska dhalin ma laban shanta qaar adduunku ka dhaliyey ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry waygaan saddexday iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah واو واو xirmooyinka anfac plus aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac plus waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba labo afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhigiyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macaamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilal kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriya u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan adeegsadaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beel iyo boqor kubadda cagta
hirbele bidix iyo midigba waddanuu iska dhalin ma laban shanta qaar adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry way waan soo baxay.
iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii
gudahaan dhegeystayaal intaas ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac oo aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho anigoo cabdulqaadir cismaan nidhi ayaa idinla soconsiinayay cabdiwaabi cabdulqaadir xasan ayaa u mahadcelinaya oo dhinaca farsamada ka qabanayay mid lacana barnaamijkan intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo